aali wa damaani lwullaati waxa uu halkan sheekhu inooga hadlayaa siyaalka iyo wullaadda damaankoodii markaa siyaalku waa horarkii iyo weerarkii cid kale la weeraraye ama la hororaye ee la boobayey iyo damaanulwullaad dadka mas-uuliyiinta ama madaxda bal magdhowgoodii iyo siday iyaguna wuxu damaanayeen ayuu inooga hadlaya waxaa kaloo kitaabka uu raacin doonaa markaa sheekhu xukunka gudidda iyo balbahayntu waxay dilaanna iyadana wuu inoo sheegi doonaa iyadoo bahaimtu waxay dileen uu baab gaara fasal inooga dhigi doono marka waxaana u asala baabkan aayaadka qur-aanka ee alla uu ku yidhi faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum cidda idinku xadgudubta idinkuna ku abaaliya oo ku xadgudba intuu idinku xadgudbay korkiis korkiina iyo xadiidka bukhaari ku sugan ee rasuulku sala la alay slam yihi unsur akhaaka zaaliman oo madluuma u gargaar walaalka hadduu wax gardaran yahay haddii laga gardaran yahay markaa kaa saa'ilkiina dee waa daalim waa mid hororaya oo weeraraya cid kale markaa dulmiga ayaa la iska hortaagaya waxa uu sheekhu uhi lahu waxaa qofkii u sugnaaday dafcu kulli saa'ilin mid kasta oo soo weeraray inuu iska dafciyo ayaa u sugnaaday calaa nafsin naf soo weeraray aw darafin ama xubin aw budcin ama farji aw maalin ama xoolo fain qatalahu hadduu dilo falaa damaana magdhow qofkaa lagu maray walaa yajibu dafcu can maalin waajib maaha wayajibu can budcin farjigii in la difaaco isagu waa waajib wakadaa nafsina waa lamid in la difaaca qasadahaa kaafirun uu soo qastiyey aw bahimatun ama mayeeraan laa muslimun maya fi ladhari adhar haddii aynu qabanno wadafcu ka difaacidda can gayrihi uu ka difaacayaa ka huwa ka difaaciddii oo kale ayay la mid tahay isagu can nafsihi uu ka difaacayey waqiila waxaa la yejibu qadcan khilaaf la-aanba waa waajibayaana waa la yidhi waxa uu sheekhu yidhi qofkii lasoo hororay ee la weeraray wuxuu leeyahay oo u sugan dafcu kulli saa'ilin mid kasta oo soo hororay oo soo weeraray inuu iska dafciyaa buu leeyahay kaa soo horreeya ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado caqli hala ahaado hawaalaado qaangaad ha ahaado ama mid yar haado qaraabo iyo ajnabi midkuu doonaba ha ahaado aadami iyo kayrkii midkuu doonaba ha ahaado wax kasta oo soo weerara qofkaa la weeraray inuu iska difaaco iska celiya buu leeyahay weerarkaasoo la weeraray calaa nafsin wax macsuuma la weeraray oo masalan calaa nafsin naftiisii baa qofka la weeraray inuu iska dafciya buu leeyahy aw darafin ama xubin uu leeyahay baa la weeraray ama manfaco aw budcin ama dee farjigii dadkii xariimkiisa ayuu mas-uulka ka ahaa baa farjigoodii xubinkoodii la weeraray aw maalin ama maalkiisii ayaa lagu soo weeraray qofku inuu saa'il kasta iska dafciyo oo iska celiyo ayaa u sugan uu leeyahay maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi qofka la dilo duuna damihi fahuwa shayd qofka isagoo dhiiggiisa difaacayo oo ku diriraya la dila wa shayd waman qutila duuna maalihi qofka maalkiisa isagoo ku diriraya la dilaana fahuwa shayd waman qutila duuna ahlihi isagoo ehelkiisii difaacayo qofka la dilaana waa shayd marka waxaynu halkaa ka fahmaynaa mar haddii qofkii difaacayey ee ku dhintay shahiid uu rasuulku ku tilmaamay inuu qofkani leeyahay inuu wax ku dila iyo inuu ku dagaalamo waa leeyahay oo usugnaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi fain qatalahu hadduu dilo kii lasoo weeraray ayaa hu saa'ilkii dilay qofkii soo weeraray ayuu weerarka iska difaaciisii buu ku dilay falaa damaana qofkaa lasoo weeraray ee difaaca wax ku dilay laguma le qisaas diyo iyo kafaaro iyo qiimatoona dembina laguma le falaa damaana wax magdhow la yidhahdo laguma le maxaa yeelay dee waxaa la amray inuu iska dafciyo oo iska celiyo dee iska celi iyo wixii ka yimaadana waa dhakadaaduna isma qabato munaafaad baa ka dhexeeya marka mar haddii qofkii loo fasaxay inuu iska celiyo waa hadru markaa wixii uu geystaa ama ciddaa markaa la yidhi iska celi waxa u geystay hadru bay markaa noqonaysa waxaa kaluu sheeku uhi walaa yajibu dafcu can maalin isaga marka waajibnaama laga hadlaya ila in lahu buu ina yidhi waxa u sugnaaday buu yidhi haddii lagu dhaha waxaasaa qofka u sugnaadayna bimacnaa waajib maha waanu samayn karaa waanu ka tegi karaa ayaa macna halaa ku jirta halkan waa daba inoo kala saaraya wuxu uhi walaa yajibu addafcu can maalin waajib maaha maalka inaad difaacdaa oo bimacnaa waajibna dee aakhire lagu cuqubayn maayo weeye haddaad maalkii lasoo weeraray aada u banaysood kaga dhaqaaqdo dembi kaama hayso waajib dafcigiis kuma aha maxaa yeelay dee inaad qofka siisaba way u banaanayd mar haddaad qofka xoolahan siin kari lahayd hadduu soo horana inaad uga dhaqaaqdaa waa mid ku banaan weeye waajib kuma aha inaad dafcisaa wayajibu can budcin laakiin ayada farjigii iyo dumarkii haddii xumaan loola yimaado inaad ka difaacdaa waajib bay noqonaysaa maxaa yeelay dee jid lagu banayn karaa ma jirto zinadaa iyo xumaanta iyo faaxishadaa lagu samaynayo waddo ku banaani ma jirto markaa kama dhaqaaqaysid taa xoolihii waad uga dhaqaaqi kartaa gebigiisaba waad ka dhaqaaqi kartaa laakiin farjiga iyo xubinka taranka dumarka iyada lagama dhaqaaqi karo wakadaa nafsin nafdii ayaa iyadana la midoo haddii nafta lagugu yimaado iyana waajib bay noqonaysaa inaad difaacdaa waase goorma idaa qasadahaa kaafirun markuu gaal usoo qasdiye weeye markuu gaal naftaada doonayay inaad u dhiibta waa xaaraan inaad difaacdaana waajib bay kugu noqonaysa maxaa yeelay inaad isu dhiibta gaal waa dulli xagga diinta dulli fi ddiin weeye yacni isagoo qudha kaa jaraya ayaa la diiday inaad isu dhiibto maanta soomaaliya ama dadkaa islaamka sheeganayaana ayaga iyo ubadkooda iyo reerahoodaba gacmahay kor u taagaan oo madaaradoodan bay ka degaan cid alliyaaliya waxay idhahdeen gacmuhun bay taagaan iyaguma isu dhiibaan laa ilaha ila allah halkaasaa dabeedna waxna kiniisad la geeya wixii doonana la siiya wixii doonana lagu sameeyey marka in laysu dhiibo gaal waa dulli xagga diinta oo aan la ogolayn ama waxa usoo awqasadahaa bahiima ama wax mayeedhaani haddii uu usoo qastiyo gaal haddii usoo qastiyo ama mayeedhan haddii u usoo qastiyo waajib bay noqonaysaa nafdii in la difaaca maxaa yeelay bahiimadan neefkan xoolahaa dee waxa loo gowracayay qofka baahidiisa dee in laysu dhiibo o laydhaha awrkaasi hay cuno ama dibigaasi hay cuno yacani wax macnoo ay samaynaysaa ma jirto kawa inaad isna dee xabad iskaga dhufata haddii u kugu soo qaashaarto ood hayso laa muslimun laakin qasadaha muslimu naftaada hadduu muslim usoo qastiyo difaaceedu waxba waajib kuguma aha ee inaad isu dhiibtaana waa mid iyaduna iska bannaan weeye qof muslima inaydan waxba isku dhagaroobin inaad tiraa balan waxba kugu dhagaroobi maayo oo aada isu dhiibtaa waa mid bannaan weeye maxaa rasuulku sala la alay slam wuxu uhi waxaad noqotay qofku la hadlayay labadii ilmo nebi aadan kii khayrka badnaayoo kale noqo ma ana bibasidin yadaya ilayka liyaktula kii yidhi anigu ma ihi mid gacantayda ku safidinayo si aan kuu dilo daraaddeed fil adhari adhar haddaan qabo taanigi wuxuu leeya adhar baynu nihi waajib weeye inaad markaa iska difaacda kaamusinka hadda kusoo doonta walaa tulqu biyadikum ilaa taaluk ayaa ilaahay waxa kaluu sheeku leeyahay wadafcu can hayrihi wadafcu can nafsi hayrihi difaacidda qofku uu difaacayo naft cid kale nafta cid kale uu difaacayo masala markuu aadami dee muxtarama yahay ka huwa can nafsi ka difaaci can nafsi wuxuu la mid yahay nafdiisa isagoo difaacayo oo kale oo halkay waajibka ahaydna waajib bay noqon halkii aanay waajibka ahaydna waajib noqon mayso masalan markeebay waajib ahayd naftaada inaad difaacdaa dee markuu gaal usoo qastiyo ama bahiima usoo qastido naf ibni aadam muxtaram ahoo kale oon taariku salaad ahayn ama zaanulmuxsin aan ahayn ama aan wax qariban ahayn oo muxtarama haddii ay dee bahiime ama gaal usoo qastiya inaad difaacdaa marka waajib bay kugu noqonaysaa waqiila yajibu qaطcan qiil baa wuxuu leeyahay maya dafcinta hayr la dafcinayaa iyada qaطcanba waa waajib oo iyada waxba la kala qaadqaadi maayo buu leeyahay maxaa yeelay qofku wuxuu leeyahay dee inuu xaqa nafdiisa waa ku doorayey laakiin cid kale nafteeda dee kuma isaar kuma samaynaynin rasuulkuna sala allahu alay w slam wuxuu yidhi man udilla cindahu muslimun qofka lagu duleeyo agtiisa qof muslima falam yansurhu aan u gargaarinayn u helin wahuwa qaadirun an yansurahu isagoo awood u leh weliba inuu u gargaaro adallahu llahu calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama ilaahay baa ku dulaynaya maalinta yowma alqiyaamaha dadka madaxooda ayaa lagu dulaynaya qofkaas markaasaa daraaddeed buu leeyahay waa waajibaysa walow saqadad hadday dhacdo jarratun jalxad ayaa meel sare ka soo dhacday walam tandafic canhu kamana reeb mayso ilaa bikasriha inuu jebiyo mooyaane daminaha waa magdhabayaa fila saxi asax haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay haddii ay masalan qofka meel sare kaga soo dhacdo jalxad jarra waa jalxad de waa weer oo dhan wixii oo dhan baa lamida marka waa iska miisaan bacdu miisaan u weye jarradu walam tandafic canhu ilaa bikasriha dee meel saray ka soo socotaayoo inuu dee kaga bash siiyo mooyaane si kalena kaga beedhi mayso horta qofkii waxa u bannaan inuu dee wixii jebiyo oo uu naftiisi ku badbaadiyo ayaa u bannaan marka uu jebiyana daminha filasax waanu magdhabayaa markaa magdhowgeedin waa inu bixiya filasax haddaan qabo maxaa yeelay waxaa la leeyahay dee iyadu qasad iyo ikhtiyaar toona ma laho neefkan xoole waxbalo dee isagaaba soo doontayba neefka xoole la odhanayay dee baashani qasad iyo ikhtiyaar iyada wax lagu xaalayo male dee mar haddaanay taasi jirin waa ninkii baahanaaye dee cuntada bini aadmi helaya dabeedna cunaye ee haddowna magdhabay un bay la ka dhigan tahay taaniga asxa ka horjeega wuxuu leeyahy maya mar hadduu dhibaato nafdiisa ka dafcinayey waxba la kala qaadi maayo waa iska dafcinayaan waxbana laguma leh wa yudfacu waa la difaaci asaa'ilu kii ku soo hororay bilakhafi sida fudud ayaa lagu difaaci fa in amkana hadduu suurto gala dafcintii bikalaamin iyo wastigaasatin hadal iyo cid gargaar ka doonid xaruma darbu garaac waa xaaraan aw bidarbin ayaa suuro galay biyadin lagu garaacaa xaruma sawtun waa xaaraan aw bisawtin ayaa suurto galay xaruma casan uli waa xaaraan aw biqadci cudwin xubin jarideed ayay ku suurto gashay xaruma qatlun dil waa xaaraan fa in amkana hadduu suurto gala harabun carar falmadhabu wujuubuhu inuu harabkaas iyo cararkaasi waajibayo wa taxriimu qitaali dagaalkiina uu xaaraan noqonay waxau sheekhu leeyahay ninkii saa'ilkaay ku soo hororay waxaynu nidhi inuu iska dafciyo ayuu leeyahay haddaba siduu u dafcinayaa baa meeshitaal isaga celinayaa waxau sheekhu wuxuu leeyahay wayadfacu wayudfacu saa'ilu bilakhafi falakaf hadba sida suurtagalka ah ee ugu fudud ayaa lagu dafcinayaa midba midkuu ka fudud yahay haddaba dhowr martabo inoo dhiga wuxuu ihi haddii uu suur fain amkana dafcu bikalaamin wastigaasa haddii ay suurtagal tahay inaad iska da hadal iyo cid aad u qashato haya ayaad tidhaahdaa haddii ku cararayo oo qaylada war ka soo kacay aad tidhaahda had iyo hadalkaa iyo kuqaylintaa hadduu ku cararayo xarumo darb dee gacantaadaba hala gaadhina ku qaydiun ha iska carareen garac waa xaaraan markaa aw amkana dafcuhu bidarbin biyadin waxaad ku dafcin kartaa gacan ku dhufasho dhirbaaxa iyo faadh iyo haddaad liqsiiso waa kaa tegaya xaruma sawtun markaa jeedal inaad ula baxdaa waa xaaraan aw aw amkana dafcu bisawtin dee jeedal buu kaaga tegaya xaruma casan naabakoorada idhib markaa meesha ma taallo inaad madaxa kaga hawaariso lama ogola hawshina waa xaaraan aw amkana dafcu biqadci biqadci cudwin ama xubin baad ka jari kartaayo dee masalan qori baad haysataayo dee meelaha lugahayo baad kaga dhufan kartaa xaruma qatlun dee inaad laabta kala eegato ama dhafoorka xaaraan bay markaa noqon maxaa yeelay waxaa sidaa loo leeyahay waxan waxa lagugu baneeyey difaacan waa daruuro daruura weeye ayadoo wax yari kuu suurto gelayaanoo waxaagii wax yar aad ku fushanayso mar hadday meesha daruuro iyo dhibaato ay u baahaysayna iyadoo wax yari kugu suurto gelayo asqa loo leexan maayo sharci ahaan shaygii cuslaa iyadoo shaygii aad ujeeddadii lagu xasishan karo shay fudud mid culus loo kici maayo haddii masalan dee ilaahay baa sharkiisii kaga filaadu biyo ku dhaco ama dab ku dhaco ama isagiiba jaba ama meel ka duulo dee ad waxba lasii dabageli maysid markaa mar haddii sharkiisiiba ilaahay kaa kaafiyey markaa haddaba tartiibtan maxaa ka faa'iida abaa meesha la isweydiinayaa horta mid weeyaane dee adigu qofkan ma iska difaacuun mise inaad adiga lafdaadii haddaad adiga lafdaadii saa'il baad noqonaysaa haddaad iska difaac ka badiso adiga waxaad doonaysa qofkan sharkiisii inaad iska celiso haddaad adiga isagii waxyeelayntiisa unu qasado adiga lafdaadii baa saa'il isu rogaya markaa haddaba tartiibtan waxaa ka faa'iide ah kitaabkaa loo eegayaayo haddii uu khilaafo oo uu martabad u gudbo iyadoo tii ka hoosaysay ay suurto gelayso magdhow baa ka imanaya masalan tuug buu haayo war maxaasan qaraya haddaad tidhahdaba waa ka boodaya meeshaba tawbu odhanaya oo intaasaaba ku filan dee tuuggii caynkaas aha haddaad ula baxda baa socdaad ku dhufata amaba aad bur isagoo kasii boodaya aqalkaagiiba haddaad madaxa bashaaqiso dee waa lagugu yeelanaya waayo waa waxaa la doon waxaana iska difaacdan isagiina waaba kaasii jira ama intanaaba ku filan marka wax ka weyn markaad ula kacayso macnaha waxa weya adigii baa saa'il noqonayo horor ah markaa tartiibta faa'iidadaasaa ku jirta marka waxay ka soo reebaan masalan marka maraatibtan la eegayo waxay ka soo reebaan dhowr masalo masalan haddii arrinkuba faraha ka baxo arrinkiiba hadduu faraha ka baxo la isgudagalo dee masalan oo isba qabsataan dee toora iyo waxaad haysa haddaad ku aasto markaa ilaa arrinkiiba faraha ka baxayo wax la kala tartiibiya ma yaalle e marka haddii arrinku faraha ka baxayo tartiibi ma taalo oo iyada taa qofka lagu qabsan maayo waxaa kaloo ayana laga soo reebaa masalan dee ninkii dhengad baabuu kaaga tegayaa laakin dhengadii ma haysid dhengadiila haddaad ku dhufatay waa ku tegi lahaa ma haysid waana kugu soo taagan yihi bakoorad baad haysata dee haddaad liqsiisa markaa bakooradii ilan wuxuu ku tegi laha waa kanoo weydayey wixii aad haysatay haddaad liqsiiso ayana markaa halkaana magdhow kaaga soo weecan maayo waxaa kaloo markaas iyadana xagga zinada iyo faaxishada iyo dee haddaad aragta iyana tartiib ma lehe dee ayana waad ku bashaaqinu markaa waxa uu sheeku uhi fainman amkana harabun hadday suurtagal tahay carar inaad taw ka tidhaahdaa hadday hadday mashaqadaasi ku dhammaanayso oo waa uu kaaga hadhayo ama aad ka xogranta iska carari karto falmadhabu wujuubu wa taxriimu qitaal waxa waajiba inuu orodkaasi kugu waajibo ad ka cararto dagaalna uu xaaraan yahay maxaa yeelay waxaa la doonaya naftaada un inaad ka saarto siba siday ka fudud tahay dee cararkaasina waa ka fudud yahay inaad dagaalanto saaniga wuxuu leeyahy madhabka ka horjeeda waajib maaha maxaa yeele meeshaa dee qofku inuu iska sii joogo dee mid isaga banaan bay hayd markaa dee sharceenu inagunna war carar oo meesha aad iska taagnayd iska banaan ka dhaqaaq ma hayna buu leeyahy alkiisa sida wixii doo soo doontaan ay iska celi walow cudad haddii la qaninay yaduu gacantiisa khallasahaa wuxuu kaga soo furfuri bilaa sali sida fudud reydka badan min faki laxyayhi inuu markaa dee halkaa qawlaladiisa inuu markaa lafgaleedyadiisa kala fakiyo wa darbi shidaqayhi iyo inuu markaa halkaa camanka oo ku dhufto ama qawlalada fa in cajaza hadduu kari waayo oo fasallahaa uu dabeedna ka siibo fanadarada ay soo daatay asnaanuhu ilkihiisa fahadurun weeye kaas waxau sheekhu leeyahay qofka haddii la qaniino gacantiisa oo qof dhag ku yidhaahdo wuxuu gacantiisa kaga soo saarayaa ninkaa qaniinay afkiisa bilashali ka fudaydka badan sidaa ugu fudaydka badan ayuu kaga soo saarayaa min faki laxye laxyinku waa labadaa lafgarood ee hoosaa la yidhahdaa laakiin iminka dee wuxuu uga jeedaa un taa sare halkaa ilku ka baxaan oo ta sare iyo ta hoose ayuu uga jeedaa markaa dee sida u hadduu kala saari karo oo labadii intuu kala qabto ile labadaas iyo isukeenkooda ay ku qabanayaan qaninyadii hadduu kala fakin karo u kala saari karo isagoon waxyeello ugeysan wuu kala saari oo gacantiisu kala soo bixi wa darbi shidqeyhi o darbi shidqeyhi amaynu halkaa dee qawlalada iyo camankaa hadduu ku dhufto oo uu kusii daynayana kaasun buu yeeli wa darbi shidqayhi daasi waa bimacnaa owbay wuudaasi ka dhigan tahay fa in cajaza dhag waaba ku dhego ma suurtagal maaha si u kala fujiyaana ma jirto meel uu ka feedho oo kusii daynayaana ma jirto haddii uu ka cajizo fasallaha dabeedna uu gacantiisii soo dhuftay isagu fanadarada asnaanuhu ilkihiisii dabeedna ay soo daataan fahadurun ninkaa ilkihiisu waa hadur maxaa yili xadiis saxiixayn ayaa waxaa nin ayaa wuxuu qaniinay nin kale gacantii ninkiibaa dabeedna gacantii laga qaniina gacantii soo dhuftay ilkahaa hore ayaa dabeedna qaar soo dhaceen rasuulka ayaa la isula tegay iyadoo ay taysay ilkahayga adaan ku leeyi umadii rasuulku dabeed wuxuu hi yacuddu axadukum akhawkama ya- yacaddu lfax yacaddu axadukum midkiin moorma wuxuu u qaniinaya walaalkii kama yacaddu lfax su-aalku u qaniin laadiyatan hore waxba ku heli doona iska socod dee mar haddii naftii dhammaydba difaaceedii aada iska difaacaysay aan waxba kaa raacayni dee waxa badalkana iyana waa la mid iyo ajzaadu waman nudira qofka la eego ilaa xurmihi xuramihi dumarkiisii iyo dadkiisii xariimka ahaa qofka la eego oo fii daari ku sugan min kawatin daaqad laga eego ow saqbin ama dalool camdanna looga eege faramaahu ku gana bikafiifin wax fudo ka xasaatinba weyna faacmahu nasr ow asaaba ama ku dhaca qurba cayni fajaraxu saa ku dhaca famaatu dhinta fahaadurun kaasina waa hadur bishardi cadami maxramin maxram iyo wa zawjatin linaadiri waa inaan kan egay halkaa ugu sugnay qiila waxaa la yihi wastitaari lxurami waa cadami istitaari lxurami xuramkaasina waa inaanu asrinay qiila waxaa la yihi wa indaarin qabla ramyihi waa inaanu jirin waxau sheekhu leeyahay qofka la eego ilaa xuramihi macnaa dadkiisii xarimka ahaa xaasaskiisii iyo dee addoomihiisii iyo dadkii maxaarimta walaaladii hooyadii dadkii adigu xarimkiisa ahaa ee wuxuu qaba iyo waxaanu geynba lahaa qofka la eego oo fii daarihi ku sugan daartiisii isagu lahaaye ama uu milkisanaa ama dee uu intifaaceeda lahaa min kawat daaqad laga soo eego ow saqbin ama meel daloosho oo dilaacsan camdanna loo soo eego faramaahu dabeedna ku gana ninkii daartala ciddii soo eegtay markuusa bikhafiifin yacni shay khafiifa markaa ku tuura ee dee isha markaasula jeka xasaatin waaba qururuxe facmaahu dabeedna halkaa ku indha tira ama mayna tiri asaaba qurba caynihi isha agteeda ku dhaco fajaraxu markaasuu dhaawacay jaraexadii ayaa sarayso famaata dabeedna saa ku dhintay fahadurun hadur ayuu noqonayaa ishaa ama indhihiisaasi hadur bay noqonaysa nafdiisaa baxdayn hadur bay noqonaysa maxaa yile rasuulku sala la alay slam wuxu uhi law iطalaca axadun fii beyti hadduu qof daalacdo gurigaaga walam ta'dan lahu aanad una idmin faxadaftahu bixasaatin dabeetana aada quruurux ku finiinto faqata caynahu ishiisii aad saa ku turto aada ku rido maa maa kaana calayka junaax wax dembi kamayso falaa qawada walaa diya ee riwaayadka qariiran mar hadduu qofku uu dee gurigiisa uu ku asturan yahay oo uu ku jiro ciddii markaas dee soo eegta ee halkaas ku soo doonataa waa cid saa'ilahoo soo weerartay ayay noqonaysaa marka dee rag iyo dumarba waa noqonayaa markaas cid markaas dee halkeeda ku jirta oo ku asturan cidda ka soo egtaa iyada ayaa saa'ilahoo soo weerartay waxaynu nidhi nadar bayni hadduu midayna idhi halkaa istaagu kaga qadho uun siiyo iyada lafdeedu dee meesha waa ka baxaysaayo dee meesha baa waxaa dhegaysanaye iyadana eegmada kuma jirto waa eegmada un baa la sheegaya waxaynu nidhi xurmihi baynu nidhi haddaan meesha xurumi iyo dumar aanay ku jirin qofkii maaligaha keliya unuu yahay isaga lafdiisi waxaan leeyahay haddii uu dee qof iska asturan yahay waxaaba markaa ku tuuri maaya haddii isaga lafdiisi dee ay cawradiisii wax muuqdaan dee waa ku tuuraya culimada qaarkeedna waxay leeyihin waa ku tuuraya waa u banaan tahay waxaana inu idhi welibaa daartiisii baynu nidhi daartiisii baynu nidhi markaa waa inuu dee qofku halkaa ku jiraa hadduu masalan dee meel dibadoo kala joogo lama odhan karo dee waa eegma markaa taasi meel buu ka soo eegay lama odhan karo minka watinow suqbin baynu nidhi daaqad ama dalool haddii albaab furanu saa usoo eego ayadana dee qofku isaga iska xidi waayo qofkii soo eegay dembi halkaana kama haysto lagumayn ciqaabayo camdan baynu dhe hadday ama waalan yahay ama gafsi ama ishu kaga dhacdana ayadana dee lagu ciqaabi maayo waaya bikhafiifin baynu nidhi meeshan il baa soo egtay ishiina qururux yar baa ku filan dee hadduu dhagax weyn u qaado ama bir meesha taallay inuu liqsiiyo iyada lafdeeduna dee xukunkeedu sidaa noqon maayo marka haddaba bal waxaad u fiirsataa ishii dee magteedu kontonka ahayd maxaa hadur yeelay hadur waxaa ka dhigay markay xadgudubtay khaa'inad noqotay ee ay dadka u dhacday bu wuxuu leeyahay markaas waxa haddaba ku qaydan marka uu hadur noqonayo qofka halkaa ka soo wax laga eegay bishardi cadami maxrami wazawjatin linaadir waa inaanay meesha ugu jirin maxram iyo zawjat hore kan wax eegaya waa inaanay ugu jirin haddii masalan dee islaan uu qabayba ay meesha guriga ku ogaa oo dabeedna daaqad ka soo yar eego amaba de inaanay walaali inay hadday wax joogeen dee markaa isna ishii lagama ridayo weeyo wax lagu tuuri maayo ila shubha meesha ku jirte sidii aan dee qofkaba loogu goynayn gacanta maal mushtaraga hadduu xado ayay tanna ka dhigan tahay qiil baa wuxuu leeyahay wa bishardi cadami sitaari lxurum waa inaanay asturnayn waxaa kaloo shardi ah waa inaanay asturnayn dadkan xurumka haystooda ku jiraan hadday dad iska asturan yihiin oo xijaabkoodii iska xidhan oo dee halkaa iska fadhiya hadday yihiin ama meel yaroo guruux bay ku jiraan aan kan daaqada ka soo egay aanu arkaynin markaa ma banaana buu leeyahay qiilkani mar haddaanay sidaa u qawanayn oon wax ka muuqanaynin oo aan cawra meesha ka muuqanaynin in wax lagu tuuraa ma banaan ee marka wax lagu tuuraye ciddii wax lagu tuuray hadur noqo ciddii wax lagu tuurayna hadur noqonaysa waa marka dee meesha ay qawani wax ka muuqdaan laakiin shardigu waxa weeyaan bay yidhahdeen inaan arrinkaas kaa la shardiyaynin marjuuxu yahay shardigaasi si dee meesha aan laysu eegno mid waliba aan u odhanin hadha ugu andacoonin oo baabkaasi sadu daraa'ic ay u awdanto shardi maabeyn waxa kaluu sii raaciyey wabishardi indaarin qabla waqiila waxaa la yidhi wabishardi indaarin qabla ramyihi waxaa kaloo shardi ah in loo digo intaan lagu turin warood naga tag yani waa in la markaa tee war naga tag hadduu kaa tegi waayo dee markaa liqsi haddii laakiin adoon odhan oo si aad usoo yidhin haddaad ka horgeyso wuxuu leeyahay qiilku markaa qofkii hadur noqon maayo hadur qofkii noqon maayo lamana shardiyo sida raajixa arrinkaa isna walow cazara hadduu ganaaxo weliyun weli wa waalin iyo nin madax wa zawjun iyo ninkii wa mucallimun mucallimkii fa madmuunun waa madmuun waxay geystaan lamagdhabaya waxau sheekhu leeyahay hadduu ganaaxo weli baa ganaaxay tacsiir ku sameeyey maxjuur cid maxjuurahoo masalan dee ka mas-uul ahaa ama ilmo yar ama masalan mid waalan ama mid safiiha ayuu edbiyey wa waalin waali waa dee ninkaa mas-uulka ahe ama qaadi meel fadhiya madaxda ahee loo arrin loo rafciyey ayaa isna tacsiir ganaax sameeyey wa zawjun zawj baa isna tacsiir sameeye oo dee islaantii nusuuska samaysay ayuu dabada u qabtay wa mucallimun mucallimkii ayaa dee kii yaraay wax ka baranayey isna edbiyo dabada u qabtay dhibaataa meeshii iyo waxyeelaa ka timi fa madmuunun tacsiirtooda iyo ganaaxoodaasi mid la magdhabayo wey haddii uu halaag ku yimaado hadduu waxaa halaag ka yimaado markaas oo waxaa lagu dhuftayna wax sida badan wax dilaya qisaas baa ku waajibaysa ciddii aan asal ahayn haddii kalo waxaasi waxa yani qaaliban wax dilo aanu ahayn shibulcamdi buu noqonaya caaqilada ayaa lagu yeelanaya waxay ahayd edbin halaagid may ahayn marka haddii ay wax ka yimaadaan de waxaa la ogaanaya inuu xadkii sharciga ha dhaafay marka de inuu yar xanuujiyaa la doonaya inuu yidhaahdo dhengad weyniisoo gooy gawda kaga saaro inuu hangool usoo qaatay isnaantii ama feer kala daa dhulka ka daadiyo dee lama ogolayn waataynu soo maraynayo dee masar la duuduubay iyo cumaamada farakeeda iyo waxyaalahaasa lagu yar dhufanay dee markaa waa lagu leeyahay wixii markaa waxyeello uu geysto fa madmuun marka wey walow xadda haddii uu xado muqadaran xad muqadara falaa damaan damaan ma jiro walow duriba shaaribun haddii lala dhaco binicaalin iyo wasiyaabin falaa damaan cala saxiix damaan laguma wakada arbacuuna sawtanna waa labi cala lmashhuuri haddaan qabo aw agtara in ka badan baa lagu dhurtay wajaba qisuhu qaybkiisaa waajibiyey bilcadadi tiradu ku waajibaya wa fii qawli nisfu diyatin baa waajibiyey wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureelayaan fii qaadifin mid wax qadfo oo dulida la jeedlay axada axadan wa hamaaniina koob iyo siddeetan la jeedo waxau sheekhu leeyahay hadduu imaamkii xado weliba waa meelihii dee imaamka ofsigiisa ulahaa ee xad muqadar ah oo nasa waxaa jira xadulqadafka oo kale ayuu sideetankii jeedala xadulqadafka ku dhuftay qofkii la xaday baa dhintay falaa damaana wax magdhow a laguma leh ijmaac sida ibnu mundir u soo naqliyay maxay xaqii baa dilay qofkaa marka muqadar markaa tacsiirtii baa dee ka baxaysa oo halkaa waata inoo soo tilmaamay waxaa kaluu sheekhu uhi walow duriba shaaribun mid khamri cabay ayaa lagu dhuftay binicaalin wasiyaaq mid baa kabliq siiyey mid baa mara ku dhuftay saynu soo marayn fa maata falaa damaana wax magdhow a laguma leh wax magdhow a laguma leh cala saxiixi haddaan qabano maxaa yeelay baa la leeyahay dee waa xuduuddii kale ayuunbuu la mid yahay saxiix baynu nee muqaabilku wuxuu le waa la magdhabayaayo waa qawlkii isagu lahaa sawd jeedal un baa lagu xadayaaye kaba iyo wax kale lagu xadi maayo aynu khilaafkiisa xaga kusoo marnay wey wakada arbacuuna sawtan afartan jeedal haddii lagu dhufto u dhintana damaan laguma le cala mashhuuri haddaan qaban maxaa yeele saxaabadu waxay ku ijmaaceen in dee afartan jeedal lagu dhufto waana jeedal uu xadka ku dhacayo damaan ku tacalluqmay sida xadka zinada oo kale taanigu wuxuu leeyahay mashhuurka ka hor jeedaa damaan baa lagu leeyahay oo taqdiirkan arbiciinka ayaa iska ijtihaadabi oo markaa dee isagoo kaasu qabsaday ila rasuulku inuu jeeday afartan yani sabanmuslimka ayaabuu ku sugnaaday haddana qawlkaasi halkaas oo milacsada isagu dee malaa naskaa cad baanu haynin had iyo goraale waataynu muqadamada kusoo marayna saxiix iyo mashhuur iyo haddii la cabiro muqaabilkoodu awood caynkaasa male amaa waxaa la jeedlay buu yidhi agtara in ka badan afartankii jeedal in ka badan ayaa la jeedlay fa maata markaasuu dhintay wajaba qistuhu intaa badan ee afartanka laga badiyay qeybkiisa ayaa waajibaya bilcadadi cadadka lagu dhuftay marka loo eego ayaa markaas intaasina ay waajibintii kalena ay dhacaysaa masalan koob iyo afartan haddii lagu dhuftay dee diyadii un baa koob iyo afartan loo qaybin hal mid un baa markaa laga soo qaadi inta kalena dee waa inta caadigahay wa fii qawli nisfu diyatin qawlo wuxuu ley maya hadduu qofku koob iyo afartan ku dhintay nisfu diya lagu leeyay maxaa yeelay madmuun iyo hayr madmuun buu ku dhintay mar haddii waxaan la magdhabayn oo afartankii ah iyo wax la magdhabayo zaa'ida uu labadaa dhexdooda ku dhintay haloo kala badha unbuu qowlku leeyahy waxaa kaluu sheekhu i wayajriyaani labadan qowl markaa wuxuu sheekhu yidhi labadan qowl waxay ku dureerayaan mid wax qadfay oo la jeedlay koob iyo siddeetan xadkiisina siddeetan ba koob iyo siddeetan baa la jeedlay sidii buu ku dhintay markaa qowl wuxuu leeyahay nisfu diya ayaa waajibay madmuun iyo hayr madmuun buu ku dhintay qawlo wuxuu leeyahy me diya iyo koob iyo sideetan loo qaybiyey meesheedun baa waajibaysa ayuu leeyahy labada qowl saas ay ugu dureerayan wey wadi mustaqilin waxaa u sugnaaday ka taladiisa la gaar noqday qadcu silcatin buro jerideeda ayuu u sugnaatay ilaa makuufatan midee cabsida mooye oo laa khatara wax khatari fii tarkihaa aanay ku sugnayn aw ilkhataru ama dhibaatadu fii qaطcihaa aktaru ay ku badan tahay waliabin iyo wajadin waxusanay qadcuhaa inay gooyaan min sabiini wa majnuuni maca alkhatari iyadoo dhibaato jerideedu ay wadato in zaada hadduu kordho khataru tarki ka tegidda dhibaatadu la lisultaanin maya walahu iyo walisuldaanina qadcuhaaba usay bilaa khatarin dhibaato la-aan inay jiraan waxau sheeku leeyahay waxa u sugnaaday qofkii mustaqilkaha almustaqil waxa weye qofka la keliyoobay talada naftiisa waa qofka xorta ee baaliqa ee caqligale waa mustaqil waa qof arrintiisii la keliyoobay la gaar noqday waxau tahay qadcu silca inuu iska jaro buro ayuu leeyahay oo sugnaaday maxaa yeelay dee waxaan maslaxa iyo dembaa ugu jirta oo folxuma iyo dhibaato ayuu iskaga suulinayaa markaa qofkii waa u banaan tahay marka taas inuu iska gooyaabu qofkii leeyahay ilaa silcatan makuufa wuxuu leeyahay waxaa laga soo reebaye una iyadu buro ay cabsi leedahay goynteedu mooyeen oo masala dadkii aqoonta ulaabaday goynteedu khatar baa ku jirta laa khatara fii tarkihaa mid laga baqanayo masalan goynteeda oo dad ahlu khibri ay leeyahay khatar baa ku jirta ka tegiddeeda iyo kudaynteeduna dhibaata aanay ku sugnayn hadduu iska daysan aan wax dhibaataa ku sugnayn haddii la yidhaahdo hadduu jarana ay dhibaato ka imanayso aw ilkhataru fii qadciha akar ama dhibaato way leedahay kusii oolideedi goynteeda ayay dhibaatadu kaga sii badan tahay marka labadaa jeerba mar haddii ay cabsi leedahay goynteedaasi kudaynteeduna aanay dhibaato lahayn ama dhibaato waa leedahay jarideeda ka dhibaato badan looga cabsi badan yahay marka mamnuuc bay noqonaysaa maxaa yeelay nafdiisa qofka halaageedi bay keni ilahi wuxu walaa tulqu biyadikum ila taaluk nafihina ha ku turin halaag waxaa kaloo sheekhu uhi waliabin wajadin aabihii iyo awowgii waxay leeyihin qaطcuhaa inay ka jaraan buradii min sabiini wamajnuun sabigii iyo kii walla way ka jari karaan maca alkhatar iyadoo xataa dhibaata ku jirto aabbaha iyo awowgu way ka jari karaan inzaada khataru tark haddii ay kororsan tahay kudaynta dhibaatada ay kudaynteedu dhibaatada ukeenaysaa hadday badan tahay oo jaridda iyo daynta ay kudaynta ay dhibaato badan tahay aabbihi awowgii waa ka jari karaan sabigii iyo majnuunki maxaa yidhi mar hadday maalkoodaba ilaalinayeenay mas-uul ka ahaayeenay maalkooda baadi ka ilaalinaya dee naftoodana wixii dhibaato ukeenaya xaq bay u leeyihin laa lisuldaani laakiin suldaankii isagu male iyo awliyada ciddii kale aabbaha iyo awowga mooyaane cid kale iyadoo arrinkaa male maxaa yeelay waxay u baahan tahay dee eegmo daqiiqa iyo firaaq iyo naxariis bay u baahan tahay walow waxaa kaloo usugnaaday buu ihi walow waxa usugnaaday ciddii aabihii awowgii walisultaanin iyo suldaanka ciddii madaxda ahayd ba waxa usugnaay qaطcuhaa bilaa khatarin mar haddaanay dhibaato lahayn wax yaroo la goynaya ay tahay waa samayn karaa marka aabihii awowgii iyo suldaankiiba waa samayn karaanoo iyada taas wax dhibaato ay kuma jirto wa fastun wa xijaama waxaa kaloo u banaan yacni tartaridii iyo toobinkii labaduba waa u banaan yihiin ee falow maata hadduu dhinto bijaa-izin mid banaanoo min haadaa ka aan soo sheegnay ah falaa damaana fi lasaxi asax haddaan qabanno magdhow laguma laha waxau sheeku leeyahay waxa u banaan suldaankii iyo awliyadii oo dhan fasn wa xijaama yani waa tartaridii dhiigka siidayntii iyo toobinkiiba waa u banaan yahay markaan wax khatare aanay ku sugnayn maxaa dhibaatana ma jira maslaxana waa ku sugan tahay falow maata haddaba sabigii ama kii majnuunka aha hadduu dhintay bijaa-izin min haada shay banaan in lagu sameeya shay ay banaanayd ayuu ku dhintay falaa damaana fi lasaxi wax magdhawa laguma laha wax magdhawa lagu yeelan maayo mar haddii waxaan lagu sameeyey wax banaan uu ahaa walow facala walow facala haddii uu sameeyo suldaanun ninkii suldaanka ay madaxa ah bisabiyin hadduu maashay ku sameeyo munica loo diiday fadiyatun muqalladatun diyo la adkeeyey ayaa ku waajibaysa oo fii maalihi ah wamaa shayga wajaba ku waajibay bikhada'i imaamin imaam gefkii fii xaddin uu ku gafay ow xukmin facalaa caaqilatihi tolkii ayaa lagu leeyahy wa fii qowlina fii bayt ilmaali baytilmaalka ayaa lagu leeyahay waxaynu ku soo dhex jirnay dadka mas-uuliyiinta ama madaxda wixii ay masalan dadka maslaxadooda iyo dantooda u qabtaan bal wixii ay damaanayeen ay magdhabayeen iyo wixii aanay magdhabaynin markaa waataynu soo tilmaamaynay in aabbaha iyo awowgu ay sabigii ama kii waalaa ay ka jari karaan buro iyo wixii dheeraad ku noqda haddii ay khatari walow iyadoo khatari ku jirta xataa haddii ay kudaynta iyo halaakaga tegiddeedu ay ka sii dhib badan tahay ka goynta laakiin suldaanku ma laha baynu nidhi oo ma samayn kara isagu kaa mas-uulkahay maxaa yeelay waxaynu nidhi waxay u baahan tahay dee eegmo daqiiqa iyo u gacan bannaanaan iyo naxariis bay u baahan tahay marka haddaba wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu suldaankii ku sameeya ninkii mas-uulka ee madaxda ahaa sabi haddii uu ku sameeyo wax loo diiday oo la yidhi uma bannaana suldaanku inuu ku sameeyo ama mid waalan hadduu ku sameeyo waa sida ka aynu soo tilmaanayba e oo dabeeteena sabigii ama majnuunkii sidaa ku dhinto fadiyatun muqalladatun fii maalihi waxaa ku waajibaysa suldaanka diyo la adkeeyey oo maalkiisa weliba laga bixinayo maxaa yeelay isaga ayaa tacaddi sameeyey isaga ayaa tacaddi iyo xadgudub sameeyey marka aabbaha iyo awowguna iyaguna waa lamidoo dee wax loo diiday oo la yidhi ma samayn karaan haddii ay sameeyaan ayagana dee sidaas ayaa diyadu ugu tacalluqaysaayoo looga rabaa waxaa kaloo sheekhu yidhi wamaa wajaba bikhata'i imaamin imaamka iyo madaxweyneha ama qaadiga ama qofka mas-uulkaa waxa ku waajiba ee ku yimaada gef uu la yimi daraaddeed gef uu la yimi daraaddeed xoolaha ku waajiba ee ama xad uu masalan ku gafay oo halkaa xoola kaga soo weecdeen ama xugun uu ku gafay oo halkaa xoola kaga soo weecdeen facala caaqilatii tolkiisa ayaa lagu leeyahay sidii ay dadka kalaba ahaayeen ee wixii gef uga dhaca caaqilada loogu lahaabaa nin mas-uuli wuxuu sameeyey gaf uga dhacana tolkii loogu leeyahay wa fii qawlihi fii bayt ilmaal qowlna wuxuu leeyahay baytulmaalka ayaa lagu leeyahay bangiga dadka muslimiinta ah ayaa lagu leeyahay oo wuxuu leeyahay isagu bacdimaaba qofkan mas-uulkii aanu qof caadi ahayn dee waxaa laga yaabaa gefkiisa inuu farabato dee waa qofka arrimaha waqaa'icda fara badan kala wada dee tolkiisii ayaaba ku dhib mudanaya oranaya mas-uuliyadiisa mooye ninkan dee baxar buuna geli markaa si aan xaggaa dee xilka loo dhibsanin oona culays uga keenin xaggaa dawladda ha laga bixiyo walow xaddahu haddii uu imaamkii ku xado bishaahidayni laba markhaati fabaanaa waxay waxay caddaadeen cabdayni laba addoon bay ku caddaadeen ow dimmiyeyni ama laba dimmi ow muraahiqayni ama laba qaangaar ku dhow bal waa adeegaya fain qasara haddii imaamkaasi uu ku gabod falay fi ikhtibaarihima labadaa ikhtibaariddooda iyo jirrabiddooda fadamaanu calayhi damaanka isaga ayaa lagu leeyay wailaa haddii kale falqowlaani ayaa fi hadi lmas'alati ku sugan ee fain damannaa haddii aynu magdhow siino caaqilatan aw bayta maalin haddaan magdhow siino falaa rujuuca cala dimiyeyni laba dimi lagu noqon maayo walcabdayni sida saxi haddaan qabano wuxuu sheekhu leeyahay hadduu imaamkii ama qofkii mas-uulka ah uu xado shaksi wuxuu ku xaday laba shaahid laba markhaati oo ku furay daraaddeed markhaatiga ay ku fureen buu ku xaday fabaanaa cabdayn waxaabay u caddaadeen ooy noqdeen laba addoon oo markhaati halayn ka gelayn ama laba cadow bay noqdeenoo dee qof kalaa bay cadowgu u ahaayeen aw dimiyeyni bay noqdeen gaaladaa aan cashuurta ka qaadno doonayana dee markhaati ma gelayaan aw muraahiqayni ama waxay ahan way iska dheerdheeraadeenoo waa naaxeenuune mabay qaangaarin ninkii dabeetana la xadayna sidiibu ku dhintay bal arrinkaa waa la eegi horta meeshaa dee gef iyo mashaqa ka timi fain qasara hadduu imaamku ku gabod falay fi ikhtibaarihimaa nimankan jirrabidoodii hadduu ku gabod falay oo masalan mama jirrabinba haama labadanaa ku furayo unbuu yidhi oo maxay ahaayeen ilain baxsi baa la doonayaayo markhaatigan markhaatigoodan xukun weyn baa ka ratibmaya dee in la baadho oo la tiisgeeyo oo wax la raadiyaabay hayd ma kuwanaa ku furayo un hore unu dhaqaajiya hadduu yidhaahdo fadamaanu calayhi magdhowgii isaga ayaa lagu leeyay dee hadduu camdi u sameeyey isagaa laga qisaasan markaa haddii u maal waajibana isaga ayaa lagu leeyay turkiya baytulmaalka hore laguma leh haddii aan u camdiinna ee sida un ay ka yar noqotayna dee tulkii baa lagu leeyay wa ilaa haddaba ma gabood falin imaamku ma gabood falina wuu baadhay oo intii awooddiisa ahayd waa dhiibay ee balaayadu waa u dhuunteen haddana falqawlaani labadii qowl ayaa mas'aladan ku sugan oo ah damaanka in caaqiladiisa lagu leeyaye in baytulmaalka lagu leeyahay falqawlaani labadii qowl ee aynu soo marnay baa masaladan ku sugan oo qowlna leeya damaanka caaqiladiisaa lagu leeyahy midna leeya baytulmaalkaa lagu leeyahy da wuxu uhi fain dammanna caaqila caaqilatan haddaynu magdhow siino magdhowgii caaqilada laga qaado waxa imaamku geystay haddaynu caaqiladii ka qaadno qowlka adarkaana weeyaane ow bayta maalin ama baytulmaal baynu ka qaadnay waa sidii muqaabilka ahayde falaa rujuuca ladimiyeyni walcabdayn lagu noqon maayo la odhan maayo magtii keenay laydinkaa baxarkan ummadda geliye labadii dimi iyo labadii addoon midna iyo kuwii muraaqiinta iyo kuwii lamidkaa sila saxe haddaan qabo maxaa yidhaha iyagu waxay sheeganayaan de inay run sheegayaan tacadina lagalama imanin markhaatigoodii unbaa sharci ahaan loo aqbali waayey mooyaane dee beeni kuma cadda labadii addoon waxaan inuu sameeyey waxay le anagu arkayn labadii muraayiq waxaan inuu sameeyey anagu arkayn labadii dimi waxaan inuu sameeyey waanu arkayn ee markhaatigoodii baa markhaati sharciga noqon waayey ee ayagii dee been baa sheegaysaan meeshii lama lahaa sidaa daraaddeed baa waxba loogu noqonay aniga wuxuu leeya sax hor jeeme waa lagu noqonaya iyagaa qaadiga ku kediyey waa lagu noqonaya waman xajama qofka toobo aw fasada ama sartara biidnin idanna sidaa ku sameeya lam yadman ma magdhabi ma magdhabayo waxau sheeku leeyahay qofku haddii uu toobo kayrkii ama wuu sarsaro masalan dhiigiyo waxbuu ka sii daayey ama masalan dee meel kaleu wax ka qabtay qalliin buu ku sameeyey biidnin muctabar waxaan u haystay ogolaansho muctabara baan u haystay oo waa maxay dee qof ganaa qof xor ah oo mukallaf ahaa xor buu ahaa baaliq caaqila buu ahaa itoob buu yidhi halkaiisirbu sidii u sameeyey dhibashaa ka timi lam yadman ma magdhabayo markaa qofka arrinkaa sameeyey maxaa yeelay dee haddii la yidhaha magdhow cidiba markaa wax may dhakhtariseen oo baabkaa baabu ibiga ama dhakhtarkaas ayaa awdmi lahaa dee waa haddaan meesha gef ka imanin haddii u laakiin gefo dee caaqiladiisii ayaa magdhabi ibnu mudirna wuxuu yidhi waajmacuu waxay culimmadu ku ijmaaceen bu uhi calaa ana abiiba idaa lam yatacadda lam yadman ninka dhakhtarkaahi haddii aanu tacaddi iyo xadgudub la imanin ma magdhabayo ma magdhabayo waxa uu la yimaado ma magdhabayo laakiin waxaa lagama maarmaan ah dee inuu abiib yahay rasuulku sal sl kila man tadababa qofka isdhakhtar iska dhiga ee dabeetana wax sidaa ku geysta dee korkiisa weeyaan waa daamino wuu magdhabayaa buuli weliba kaasoo keliya maaha qof kasta oo sheegta sanco iyo shaqo aanu garanaynin qofka sheegta wixii uu ummadda ka ifsaadiyey isagun baa lagu leeyay hadduu ilaa waxbaan kuu dhisayaayo intuu sibirhkaagiiyo waxaagiiba isku qoosho dabeetana gees lagaga yimaadaba uu garan waayo waa siday isaga badan tahaye isagun baa laga rabaa intii camuudahayd iyo intii sibidhay wuxuu isku qooshay isagun baa laga rabaa hadduu qofku waxaanu garanayn uu faraan la galo marka waxaa kaloo iyaduna jirtaan masalan qofkii oo waxyeella gaadhay ayaa masalan dhakhtarkiina uu waxyeello kala sii samaynaya oo masalan meelo kalau qalayaayoo meelo kalu ka daloolinayaayo waxyaalo kalau dhakhtarkiina sii samaynaya iyaduna waa arrin murankeedu aada u badan yahay masalan halkaasaa qofka jaafiya wax kaga dhacayaanoo dhakhtarkii baa labaatan meelood oo kala daloolinaya markaa ma qofkii jaaniga ahaa baa la raacinayaa ee waxyeeladan hore geysay oo la leeyahay de isagaa qofkan baxarkan geliyey mise lama raacinayo waxay u eg tahay inaan la raacinaynin oo waxani waa cilaaj iyo wa isaga qofkan dantiisa loo sameeyey qofka horena intii waxyeeladiisu gaadhay uun un lagu leeyahay wa qatlu jallaadin kaa waxada dilkiisa iyo wadarbuhu garaaciisa biamri limaami uu ku garaacay ka mubaasharati limaami bay la mid tahay in jahila ulmahu wakhataahu hadduu ka jahiliyey wailaa haddii kale falqisaasu iyo wadamaanuba cala ljallaadi baa lagu leeyahy in lam yakun ikraahun haddaan meesha wax dirqi la yidhaahdaa jirin waxau sheekhu leeyahay jallaad waataynu soo maraynayoo dee waa waa kii wax jeedlayey adigu waa qofkaasuu loo sameeyey inuu xuduudda fuliyo ee ama wax jeedlaya ama dee wax gacan goynaya markaa qofkaa jallaadka ee xuduudda oogiddeeda loo dhigay meesha dilka uu sameeyo wa darbuhu iyo garaaca uu sameeyaa biamri limaam iyadoo imaamkii u amray oo dee layidhi waxaa fuli dilka ama garaaca ka mubaasharati limaami waxay la mid tahayuun imaamkii oo waxaan sameeyey imaamkii oo waxaan sameeyey macnaha isagu wuxuu ka dhigan yahay uun gacantii imaamka uun imaamkiina waxaan la baashiray waa se goorma in jahila hadduu ka jahil yahay kan jallaadkii dulmahu imaamkii inuu dulmi samaynay khata iyo gefkiisa markaa damaankii imaamka ayuu raacaya imaamka ayaa ama la qoorgoyn haddii maal ka yimaadana maal laga doonaya laakiin kan isagu jeedal wax jeedlay ama wax garaacay ma wax dilay laguma le maxay le aalu u ahaa de wax loo baahnaana way ahayd haddii laakiin la yidhaahdo hamagdhabo dee markaa cidinaba xilkaa uma soo baxdeen wailaa haddii kaleoo kan lafdiisu wuu ogaa imaamkani inuu qofkan dulmi ku dilayo iyo in dee dulmi lagu garaacay ama inuu gefsan yahay imaamkani oo masalan markhaatiyadan iyo waxaanuu soo raacayba qaar aan hagaagsanay inuu yahay hadduu qofkan wax dilaya ama wax jeedlaya og yahay taa inuu imaamku dulmi ku socdo ama uu gef ku socdo hadduu og yahay falqisaasu wadamaanu cala aljallaadi qisaasta iyo magdhowgaba waxaa lagu leeyahay kaa jallaadkaa in lam yakun ikraahun haddaan wax qasabi jirinoo imaamku aanu markaa qasbin maxayna qofkan isaga markaa tacaddi sameeyey baa la leeyahy maxayna markuu ogaaday waxaan inay khata ku socoto ama dulmi inuu ka joogsadaabay ahayd haddii laakiin ikraah yimaado ayadaa dee kaa wax ikraahay ayuunbaa damaanka lagu leeyahy wayajibu waxa waajibaya khitaanulmar'ati haweenayda gudideedii waa waajibaysaa bijuz'in biqaطci juz'in qayb jarideed ayay ku waajibaysaa min allaxmati hilibka laga jara biacla alfarji xubinkeeda halkiisa sare ku sugan waarajuli ninka gudidiisuna waajib weeyaa biqaطci maa shay goyntii ayaanu ku xasilayaa tuqaطi xashafatahu xubinkiisa intiisaa hore daboosha bacda albuluuqi qaangaarka dabadeed ayaanay waajibaysaa wayundabu tacjiiluhu in la dedejiyaana waa fiican tahay fii saabicihi maalinta saa toddobaad fa in dacufa haddii uu ka taag dareeyo can ixtimaalihi yani maalintaa qaada yani wuu aqbali kari waayey ama wuu qaadan kari waayey maalintaa toddobaad akhara ama ukhira waa la dibdhigi waman khatanahu ka uu gudo fii sinin laa yaxtamiluhu aanu qaadi karaynin lazimahu qisa waman khatanahu qofka guda fii sinin laa yaxtamilahu aanu qaadi karin lazimahu qisaasun ayaa ku waajibay ilaa waalidan fain ixtamalahu haddii uu qaadi karayo khatanahu weliyun uguda falaa damaana fi latax laguna waa ujratuhu khitaankaana mushqayadiisa fii maali lmaktuuni ayaa lagu leeyahay waataynu nidhi fasalka waxaa kaluu kaga hadlayaa gudniinka markaa wuxuu idhi sheekhu waxaa gudniinka la yidhaahdaa waa waajib oo rag iyo dumarba inuu waajib ku yahay ayuu halkan inoogu tilmaamay madhabka shaafii waxa weeya rag iyo dumarba inuu khitaanku waajib ku yahay waxyaala xagga qur-aanka looga daliishado waxaa ka mid ah uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa waxaan ku waxyoonay nebi maxamed oo inaad raacdeen milladii iyo diintii nebiy llahi ibraahim miladiisana waxaa ka mid ahaa ama diintiisa khitaan gudidda ayaa ka mid ahay saxiixaynna waxaa ku sugan inuu isguday nebi ibraahim isagoo cumrigiisu siddeetan jir yahay boqol laasama waa la sheegay laakiin waxaa raajixa inay siddeetan jir ahaa kaas ayaa xagga qur'aanka aayaddaas ayaa looga daliishadaa waxa kaloo markaa iyadana xadiidku usugnaatay rasuulku sala allahu alay slam nin soo islaamay inuu faray inuu isgudo alqiicanka shacar alkufri waktasim buu yidhi war timaha gaalnimada iska xiid isla gud buu yidhi marka waxaanu ka mid yahay shacaa'irtaasiba xagga ragga lagu kala saaro islaamka ragga muslimiinta haddii masalan meel lagu wada laayo waa waxyaala lagu kala saaro ayay ka mid tahay dadka ragga islaamka iyo kuwaan islaamka ahayn culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa iska sunne ee wax waajiba maaha culimada qaarna waxay dhahdeen raggana waa ku waajib dumarkana waa isaga sunne muxib dabri sheekha la yidhah baana wuxuu ihi aktaru ahli lcilm sidaas ayay yidhahdeen in raggana waajib ku yahay dumarkana oo sunne isaga yahay ayda xagga xataa faa'iidahaan iyo ibi ahaan marka loo noqdo dee ragga waxaa la yidhahdaa haddii aan intaa xubinkiisa inta hore qarinaysa aan la jarin yani kansar iyo waxyaalo ayaa ka dhasha xanuuna ayaa ka dhasha dumarku laakiin iyagu sidaas maaha haddaba kayfiyadii ayuu halkan sheekhu inooga galay oo wuxuu yidhi gabadha waxa waajibaya ama khitaankeedu ku xasilaya bijuzin biqadci juzin qayb in laga jaro min allaxma hilibka biacla alfarji yacni ku sugan farjiga xaggiisa kore macnaha halka godka kaadida yacni meel ka yar sarraysa xubinkaa ku sugan ee af carabi ahaan badriga la yidhaahdo kaas ayaa wax yar oo magac goyn la odhan karo goyn la odhan karo ayuun baa laga jaraya maawardi sheekha laydha waxa uu tilmaamayay in uun harag yar uu leeyahay oo xagga hore uu ku leeyahay uun in yar laga jaro haragga ayaruun in la gooyo waxa ismi goyn uun la odhan karo ayaa lagu samaynaya maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu uhi ashimi sidii abu daawud iyo ay warinayeen kayrkii ashimi walaa tanhaki ursi ama yaree oo ha wada goynin faina dalika axdaa lilmara kaas ayaa gabadha u dheef badan waa xabun lilbacdi ninkuna u jecel yahay sidaa samey buu yidhi riwaayada waxa uu tilmaamayay albani inay ansaxday ayuu tilmaamay sidaa daraaddeed baa laga soo reebaa ilaaqa yani ay culimo fara badan ilaaqeen ay yidhaahdeen wax ka ansaxay oo xadiisi ma jiro xaggaasiiba dumarka albani isagu riwaayada waa u tasixiyey tamaamul minah bitacliiq cala fiq sunna marka kaas ayuunbaa wax yar laga jaraya markaa sunnayn haddii la yidhaahdo oo haddana xubinkaa la wada jaro iyada lafdeedu maaha sunnayn waa tacaddi bay noqonaysaa marka kutubteenna ay sidaa tidhi googoynta qararka la googooyo iyo qodobka iyo tolniimaha lagu sameeyaa labaduba waa tacaddi diinta ka baxsan tacaddi iyo xadgudub diinta ka baxsan oo aanay ogolayn weeye waa caado iyo dhaqan uu soo jireen ahayo meel aynaan garanayn inooga yimi dabeetana culimadii iyo dadkii wax garanayay ile minhaajku weligiiba waynoo yaaliyo kutubta oo wax sidaa ka bedelani ma jirte iyaguna waa ka hor iman kari waayeen dabeetana waxaa loo qaatay inay diin tahay marka maaha wax diin shaqo kule maaha waa waxaa silan ee kadeedka ahe dhibaatooyinka faraha badan inoo geystay hadday tahay caafimaadkii dumarka oo waxyeelo fara badan uga yimi hadday tahay tii qoyska oo dee burbur fara badan ku keenay taasi waa xaggii dumarka warajuli ninkiina gudidiisu waa waajib oo isna wuxuu ku casilayaa biqaطci ma harag ayaa isaga la goynaya tuqaطi xashafatahu daboosha intii xubinkiisa intaa hore haragaa daboola ayaa laga goynayaa goorma ayuu waajibayaa wey bacda albuluuq qaangaarka